bismi illaahi araxmaan araxiim waa kitaabkan aynu dee bilaabaynaa waxa weeyaan almuqadima aljazariya fi cilmi tajwiid ibn اljazari ayaa lahaa sheekhaas oo alifay alxujatu thabt farid اlcasr waxa u ahaa magaciisu moxamed ibnu moxamed ibnu moxamed ibnu cali ibnu yuusuf aljazari adimashqi kunyadiisa waxaa la odhan jiray abulkhayr dimashik buu ku dhashay toddoba boqol iyo koob iyo tobankii kutub badan buu sheekhani alifay oo xadiidka tafsiirka usuulfiqiga iyo fiqiga tawxiidka iyo balaaqada iyo naxwada iyo sarfiga iyo luqadaba leh caalim weyn buu ahaa oo runtii dhul fara badanna u rixleeyey ay ka mid tahay misra basra bilaadu maa waraa nahri maa waraa nahri waktigaa hore waxaa loo yaqaanay dhulkan iminka jumhuuriyada ruushka samarqanda khuraasaan asbahaan shiraaza madiinana in fara badan buu deganaa akhiiran waxa uu dhintay isagoo labiiyo siddeetan jira sideed boqol iyo saddex iyo tobanki ragga sharxay kolley waxaa ka mid a kitaabkan yar shaikh lislaam abu yaxya zakariya alansari ninka la odhan jira shaaficigahaa oo isaga laftiisu sideed boqol iyo lix iyo labaatankii dhashay dhintayna boqol sano kadib markuu boqol sano noolaa sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii marka la ego tajwiidka xukumkiisa waa waajib waratil ilqur'aana tartiila qofku kol hadduu qaari yahay waxa uu noqonayaa xukumkiisu waajib sida dee halka dambe inoogu iman doona uu ku sheegi doono baabu tajwiid marka uu marayo wاlأkdu bالtajwidi xatm laazimu man lam yujawid اlqur'ana xaatimu liأnnahu bih اlإilahu anzla wahakada minhu ilayna wasla waxaynu u gudubnay markaas kitaabkii matnigiisii bisinka kadib waxa uu sheekhu leeyahy naadimka ahi yaqulu raji cafi rabin saamici muxamed bn اljazariy shaafici alxamdu lilah wslى اllah عlى nabiyih وmصطafah muxamedi وalih وصaxbih وmqriئ الqur'an maca muxibih وbacdu ina hadihi muqadimة fima عlى qariyihi an yaclamh id waajib عalayhim muxatamu qabla الshuruuci أwla an yaclamuu makharij الxaruufi wالصifaati liynطiquu bأfsax الlugaati محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها waxau markaa sheekhu leeyahay yaqulu waxa uhi u raaji cafwi rabbin saamic ilaah saamic ahoo maqlaya cafigiisa ninka rajaynayaa waxa uu leeyahay kaasoo moxamed ibnu ljazari moxamed ibnu moxamed ibnu ljazari magacaasaa la ydhaha oo carabtu waxay naga yala duwan yihiin waxaa laga yaabaa shan nin oo isku magaci inay isu aabba noqdaan iyo awowyaan innaga waa la kala ilaaliyaa magaca qofka iyo ka aabihii inay isku mid noqdaan soo sidaa ma aha moxamed binu moxamed binu moxamed baad arkaysa waxaad arki karaysaa ilaa toban isku magacyaala ashaaficiy waa imaamu shaafici un baa loo nisbeeyo magaciisa moxamed ibnu idriis la ydhaha sheekhaas alxamdu lilahi buu uhi mahad ilaahay baa leh waa maqululqawlki oo ninkaa isaga ee macnaha raaji cafwi rabbin saamic ilaaha saamica cafiskiisa ka rajayn rajaynaya moxamed ibnu aljazari la ydhaah abulkhayr ee shaafici ahaa madhabtaas macnaha a'imadaa waaweyn ka mid ahaa wixi uu yidhi waxa weeye alxamdu lilah mahad ilaahay baa leh wasala allahu nabadgelyadaa rabbina iyo naxariisiisaasi calaa nabiyiha ahaa nabigiisi muxamadin ahaa calaa nabiyihi wa mustafaahu dhe kii uu doortay muxamadin ahaa nebi maxamed wa aalihi aalkiisa dushiisana ha ahaato waa xigtadiisii weeyo marka maqaamu ducaa la jooga dadka muslimiinta ah oo dhan wey wa saaxbihii asxaabtiisana naxariistaa iyo nabadgelyadaasi dushooda ha ahaato aصxaabi muxuu ahaa ma huwa tacriif aلصaxaabiy waan filaya da inaa mustalaxa ku qaadateen midow si wacan u sheeg waaya waa ku raagtay waxna waa isduubmayaan man laqiya الnabiya wa ya almuslim man laqiya الnabiya waamana bih wamaata cala اlislaam wamuqri'i lqur'aan qur'aanka ka akriyay macnaha ka ku camal falaya ee dee dadka isagu u akriyay dushiisa ha ahaato muqri'i lqur'aan alcaamili bihi ee ku camal falaya qur'aanku dadka u akriyaya isaguna waa akriyay maca muxibihi qur'aanka ka jecelna naxariistaa iyo nabadgelyadaasi dushiisa ha ahaato ama maca muxibihi kan qur'aanka akriyaya ka jecel ilaan ahlullahi weeye qofkan ahlulqur'aan ah sidaa darteed qofka qur'aanka akriyaya xaafidka ee qaarigaa ka jecel isagana ilaahay ha yeelo dushiisa nabadgelyadaa ee naxariista ah wa bacdu intaa kadib buul ina haadihi tani muqadimatun waa mid ka hor u marinaysa oo muqadama iyo muqadima labadaba waa la ydhaha haddii bikasri daali la akriyo min xaysu tasriif waxay noqonaysaa ismi faacil sidaa darteed waa mid qofka horu marinaysa oo waxa ay ku horu marinaysaa dee wixii khayr iyo wanaagaha uu doonayo horu kacab uu samaynaya muqadama haddii la yidhaahdana sheekhan baa horu mariyay amaama kitaabi qadamaha shaykhu hadihi almasaa'ila amaama kitaabi kitaabkiisa ayuu xagga hore soo qadimay arrimahan muqadimadoo fiimaa shay ku tacalluqda calaa qaarihi an yaclamahu inuu barto ay tahay calaa qaarihi qofkan qur'aanka akriyaya wixii inuu bartaa ay waajib tahay bay ayay muqadimadani ku saabsantah muqadimadu waxa ay ku tacalluqdaa waxyaabaha waajibka ku ah qaari'u lqur'aan inuu ogaado ama ha ahaado axkaamta nuun saakina alaxkaamu nuun saakina makhaarij alxuruufi wasifaat almuduud walmawaaqif muqadimadani fiimaa shay bay ku tacalluqdaa calaa qaarihi kan qur'aanka akriyaya dushiisa ay waajib ku tahay an yaclamahu inuu ogaado qofku markuu bilowga yahay waxa ugu daran un matniga sharaxa dushu waa laga yaabaa in aanu qofku kusii dhib badan amaba wax ka xafidi karo laakiin matniga ayaa aada u muhiima inuu qofku dees laqbadiisii ereyadiisii wax ka ogaado id haddaba cin leebni oo macnaha waxa muqadimadan loo guntay amaba qofka ay waajib u noqdeen waxyaabahaas waajibun calayhim waxa waajib ku ah dadkan qur'aanka akriyaya alquraa weeye calayhim dadka qur'aanka akriyaya waxa waajib ku ah waajibkaasoo muxatamun lasii adkeeyey waa waajib sii waajiba qabla shuruuci inta aanay gudagelin ka hor qur'aanka fi lqira'a intaanay gudagelin waxa waajibku awalan kolka horeba an yaclamuu inay ogaadaan makhaarij alxuruufi wasifaat inay ogaadaan baa waajib ku ah waxa waajib ku ah buuli in dee ay ogaadaan intaanay qur'aanka iyo qiradiisa gudagelin makhaarij alxuruufi wasifaat oo makhaarij alxuruuf midh aada u muhiima bay tahay qofku inuu aada isaga hubsado xarafkani meesha uu ka baxay sifadanna sifadii laasimada ahayd iyo tii caaridka ahayd xarafka mustaxaqiisa iyo xaqiisi inuu intaba ogaado waa waajib weeye kol hadduu dee akriyaya qofkan idcila waajibun calayhim waxaa ku waajiba dadkan qur'aanka akriyaya waajibka muxatamun lasii adkeeyey qabla shuruuci intaanay qirada gudagelin awalan ugu horeynba an yaclamuu inay ogaadaan makhaarij alxuruufi wasifaat labadaa baab inay aada u ogaadaan xuruuftanina waa sideed iyo waa sagaal iyo labaatan xaraf sideed iyo labaatan baa idhahdaa mase sagaal iyo labaatan alifka mase tiris goor mase kuugu dambeysay labadaa ayamaan ku sheegaa sideed iyo labaatan iyo sagaal iyo labaatan sideed iyo labaatan yaa qaba inay sagaal iyo labaatan tahay waaya ya acid mara thaniya min fadlak hamsaha iyo aliftaa la kala qaadaya iminka dee ninku markaanu ama saraaf ahayn ama qaari ahayn aliftii iyo hamsuhu waa isugu mid uun qaala iyo akhada labada ku kala jira dee midina waa alif midina waa hamsa wey sidaa darteed dee aliftii iyo hamsadii waa kala baab fawaariq badan inay leeyihinna hore aynu usoo xusn oo ay ka mid ahayd aliftu had iyo jeer wasad unbay dhacdaa ama akhi mana suurowdo in lagu bilaabo aliftu mar walba way xarakaysantah laakiin hamsadu way reebantao way xarakaysantaho awal iyo akhir iyo awsadba way dhacdaa aliftu asal ma laha bay nidhi ama wowbay ka timi ama ya laakiin hamsuu dee waa xaraf asala fawaariqdaasina waa kollay sarfigaa si wanaagsan uga hadlaya alifta iyo hamsaha marka sidaa loo kala saaro waa sagaal iyo labaatan xaraf sagaal iyo labaatan kuba meesha ay ka baxayaan baad ogaanaya sifooyinkooda liyantiquu haddaba si ay ugu hadlaan biabsaxi lugaat luqooyinka ta ugu fiican waa luqatu lqur'aan ahlulxijaaj luqadoodaa si aada ugu hadasho oo aada u fiican liyalfiduu baa nusakha qaarkood ay dhigayaan ama biabsaxi luqaad waxaaba lagu sheegayaa luqatu lcarab alatii nazla alqur'aanu biha wahiya luqatu nabiyina sala allahu alayhi wasalam wa luqatu ahli ljanna liyantiquu biafsaxi luqaat oo cujmada ayaa laga saaraya hadiyo jeer qofku markaanu maqrajkiisu wanaagsanayn dee waa adiga arkay in uu wax ka tabac tabacsiinayo ama qaynka uu ku sheegayo qaaf ama baadka uu laad ku sheegayo ama uu xa'da ha ku sheegayo muhamed una odhanaya qotida iyo koonfurta sheeye imaka lagu kari maayo xuruufta qaarkood sida dee xa'da iyo oo kale iyo qaynka iyo ha unbay ka wada dhigayaanu muxarib tajwiid tajwiidka ayay noqon doonaan kuwo hufa waajibun calayhim an yuxariruu atajwiid ama muxarir itajwiid xaal ayin kuwa tajwiidka taxriirinaya iyo walmawaaqif mawaaqifta mawaaqiftan macnaha waa meelaha la isku taago oo shaygaa haddii lagu idhahdo waa la taxriiriyey macnaheedu waxa weeye si quman baa loo hufay oo aad baa shaygaa loo shaandheeyo si wacan baa loogu hadlay sidaa darteed baa qofka qur-aanka qur-aan ruugga ah ee qur-aanka aada u calaalinaya iyo qofka qaariga ahi dee isku mid maayo qofkan qaarigii marka u horeysaba codkiisu waa kusoo jiidanaya oo rawnaq buu leeyahay xataa nebigaaba la dhacsanaa calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaarkooda uu dhagaystay sida abu muusa alashcari oo uu lahaa waxaa la siiyey mizmaar min mazaamiiri ali daawuud mawaaqiftana muhimadeeday leedahay oo qofku macnihii qur-aanka inuu garanayaabaa meesha ka muuqanaysa waqafkii taamkii xasankii qabiixii kaafigii wamaa shayna inay ogaadaan dheh rusima lagu qoray fi lmasaaxif masaaxifta almasaaxif alcuhmaaniya wixii lagu qoray ee dee xuruufta la akriyo ee maqan iyo kuwa qoran aan la akriyayn inta oo dhan ba waa baranayaan dadka mujawidiinta ama qura'ada ah oo sayid cuhmaan baa masaaxiftan loo nisbeeyey marka la yidhaha alcuhmaaniya lix misxaf buu ihi hala qoro inta kalena dee hala ururiyo markaa lixda mid shaam buu diray midna maka midna kuufa midna basra labana madiinu ku daayay mid isaga ayuu markaa ku khaasaa midna caam buu ahaa marka isaga ayaa ugu horreeyo sidaa wanaagsan u qoray sidaa darteed baa waxaa lagu magacaabaa almasaaxif alcuhmaaniya waxyaabaha masaaxifta ku qoran oo u fiirso min kulli maqtuucin wa mawsuulin mid la kala goynaya iyo mid la xidhiidhinaya ah labadaasoo biha ay fiiha masaaxifta ku sugan oo masaaxiftan cuhmaanigaa waxaa ku sugan maqtuuc iyo mawsuul oo qaarkood waxa weeye waa dee la isku daraa qaarna waa mawsuula waa waa maqtuuca waa la kala gooyaa xagga dambe aynu ku arki doonaa can iyo la waa la isku darayaa can iyo maada ka dambaysa mar baa la isku daraya mar waa la kala jaraya intaasoo meelood ayaa la isku daraya waana la kala jaraya masaa'il tawqiifiya dee markaa isageegiino habka asxaabtu ay ku daayeen ee dee manquulka ah sidii un baa lagu daynaya markaa kitaabku waxyaabaha uu ku sheegi doono halka u dambaysa weeyaana kollay aada yar mooda in matnigeeduna yaro rakiig iyo sharax la-aan min kulli maqtuucin waxyaabaha masaaxiifta ku sugani waa waxyaabaha la kala gooyo wa mawsuulin iyo kuwo la xidhiidhiyay bihaa oo fiihaa dheh kusuga kutubta ah iyo wa taa-i unta tu dhadig ta'deed taada dhadig taasoo lam takun aan ahayn tugtabu mid la qorayo bihaa-in ha loo qorayo bihaa marka uu ku leeyahay waa shicirka dartii ayuu usoo qasriyee hamzihii dheeraadka hamzihii waa la socdaama xagga dambe bihaa-in sidaa darteed ayaa dee loogu hadlayaa biha biha ayaa loogu hadlaya bihaa-in oo taadan had iyo jeer dhadiga muujinaysa raxmat nicmat mararka qaarkoodna loo qorayo ta gaaban marna tu dheer loo qorayo wuu ku kala sheegi doonaa waxyaabuhu ka hadlaya ka mid oo ku odhanaya intaasoo meelood waxaa loo qoraa waa la dheereeya intana waa la gaabiyaa baabu makharij lxuruuf makharij lxuruufi sabcata cashar cala aladi yakhtaaruhu man ikhtabar faalifu ljawfi waukhtaaha wahi xuruufu maddin lilhawaai tantahi uma liaqsa lxalqi hamzun haaw uma liwasطihi facaynun xaaw أdnاaه عyn hاؤha والقاf أqصى اللسان فوق ثم الكاf أسفل والوسط فجيم الشhin ya وضاd من xاaفتh إd walya مخاaرج الxروف xروفta مkhaaرجta ay ka baxayso أفر arimood baa u baahan inay isla fahمno أولا intaynaan bilaabinba cadد الxروف aynu isla garanay inay marka hamsiya alifta la kala saaro sagaal iyo labaatan yihiin haaniya makhaarij lxuruuf oo ku odhanaya isaguba waa toddoba iyo toban maqraj haalian mawaadic almakhaarij makhaarijtaasi meelaha ay dhacaan oo shan meelood ah shan toddoba-iyo tobankan maqraj baa shan meelood kusoo ururaya aljawfu walxalqu wallisaanu walshafataan walkhayshuum shantaa mawdic bay kusoo ururaya waxaa afraad aad ogaanaysa alqaab lxuruuf oo la socon doona makhaarijta iyo sifaadka labadaba oo iyaguna toban meelaha noqonaya waxaa ugu soo horeynaya qaarkoodna waabay dambaysiiyaane jawfiya xuruufta caloosha ka baxa xalqiya ayaa iyaguna ku xigaya kuwa cunaha ka baxa waxaa iyaguna ku xigi doona lahwiya kuwa ka baxa lahaadka waa meeshan la idhaahdo libdaqlaha shajariya carafka bartankiisa kuwa ka baxaya ayaa iyaguna ku xigaya alxuruuf addalqiya saddex xaraf aynu sheegi doonaa iyaguna laqabka shanaad yeelanaya nadciya waa daalkii iyo labadiisii kale lafwiya waa daal kii dhibicda lahaa iyo labadiisii kale asliya ama xuruufu safiir oo iyaguna saddexdii aada garanaysaa iyo shafawiya waxaa soo raacaya maxaan idhahdaa khayshuumiya iyaguna kuwa xaggan ka baxayaan markaa tobankan laqabna way leeyihin markaa tobankan laqab qolo walba markaynu dul marayno ayaynu sheegayna naanaysaha lagu kala garto wey kolka aad tobankaa laqab hayso toddobiya tobanka makhrajna aada hayso shanta mawdicna aada hayso baabkan waad u saraysa dii laakiin ay isku mulaaqmaan marka la akriyayo lagu weydiiyo dhankaad u kaxaynaysaa u adkaanaya bal adigoo intaa haysta hore u soco makhaarij lxuruufi xurufta makhaarijta ay ka baxaan sabcata cashara waa toddoba iyo toban maqraj toddoba iyo tobanka maqrajna sida loo qaybinayo jawfku waxa uu leeyahay hal maqraj xalqiguna imise maqraj buu leeyahay saddex buu leeyahay halkaa afar baad ku haysataa dib u kac markaa xagga afka usoo soco debnaha bayna shafatayna maxaa ah laba maqraj iyagana waxaad u geysaa afartii hore labadan licbaa halkaa ka soo baxay khayshuumka isaguna hal maqraj buu leeyahay sanka hadal buu noqonaya af soomaaliya hadii la macneeye sanka hadalkaasina waa qunadii waxa isaguna uu yahay hal maqraj lixdii hore iyo maqrajka waa toddoba carabkii oo udhexeeyana toban maqraj buu leeyahay iyo sideed iyo toban xaraf oo toddobadan maqraj iyo waxa isleh iyo toban xaraf tobankan maqraja carabka iyo sideed iyo toban xarafna way isleeyihin markaa taasina waa mulaaxado kaloo jirto oo dee shanta mawduc sida loo loogu qaybinayo weeyo maqrajka waxa meesha ugu makhaarij badani waa lisaanka aadna isugu dhowdhowa ay tahay inaad kala gurto cala aladii dha matniga ufiirso cala aladii qowl haddii aynu raacno yakhtaaruhu uu dooranayo man ikhtabara cidda imtixaantay makhaarijta aada u shaandhays kaalkhaliil ibnu axmed sida ninkaas oo kale oo fanigan markaa luqada carabiga aada u yaqaana imaamu alluga walnaxw waladab waadicu cilmi alcaruud oo boqol iyo toddobaatankii buu dhinto waxa u ahaa wakti hore cala aladii qowlkii haddaynu raacno yakhtaaruhu man ikhtabar aqwaal kale inay jiri karta laakiin kani uu yahay ka la doortay buu kuu xus wuu bilaabay haddaba toddobiyo tobankii makraj jawfiya buu ka bilaabo hal makraj leh faalifu ljawfi falmakraju lwal makrajka hore lialifi ljawfi alifta jawfka ka baxda ayay u sugnaaday iyo wa ukhtaahaa labadii ay walaalaha ahaayeen wahiya saddexdoodani xuruufu madin baa la isku yidhaahdaa tantahi lilhawaa hawadaanay ku dhammaataa ee meelay isku taagta male xuruufu lmad haddii aad doonayso waa saddexdaa xaraf alifta wawda iyo ya-da marka lagu dhawaaqayo hawadun bay ku dhammaanaysa sida kuwa kale ay meel u cuskadaan male saa darteed jawfiyana waa la yidhaahdaa hawaa-iyana waa la yidhahda labada magacba way leedahay oo qaarkood baa waxaad arki doontaa alqaab alxuruuf kutubaha qaarkood ayaa waxay ka jarayaan khayshumiya oo aynu sheegnay markaasaa waxay kasoo kordhinayaan xuruuftan jawfiyada ayay laba magac ku sheegayaan jawfiya iyo hawaa'iya a i u waa kuwaasun meelay ku dhamaanaysa arki maysa aamanu utu imaana sida uusii socdo codku ayuunbaad xaraf kale gelaysa laakiin kuwan kale matal marka aada u fiirsato xulufta kale ah abo am meelu isku taagaa buu leeyahay oo dee nihaaya u leeyahay fa alifu ljawfi falwalu alifu ljawf almaqraju lwal lialif ljawf iyo wa ukhtaha waa xuruuftii madka wey waa xuruuf reebano mid walba xarakadii ku munaasibka ahayd eed garanaysa ay ka horeysa wahiya xuruufu madin tantahi lilhawaa hawada ayay ku dhammaanaysaa waxa u ihi uma liaqsa alxalq xalqiga halkiisa hore waxaa u sugnaaday halka uhoosaysa baan ujeedaa hamzun haa-un wa haa-un hamze iyo ha-ina cunaha xagga hoose ayay ka baxaan uma liwasطihi wasatu lxalqina waxaa u sugnaaday caynun wa xaa-un fa caynun xaa-un labadanina wasatu lisaan bay ka baxaan adnaahu ay adna alxalq cunaha halkan u sokaysana waxaa ka baxaya haynun wa khaa-uhaa hayn iyo kha labadaasaa ka baxa lix xaraf buu sheegay iyo saddex maqraj markaa kolka saddex lix loo qaybiyo dee minlaba ayay u helayaan aqsa alxalqi awsat alxalqi adna alxalqi waa saddexdii maqraja iska macruufka ah meelaha aad ku arkaysa maqrajka usii hooseeya hamzaha iyo waxa ka baxa ha-da a iyo ah labaduba halkaa uhooseysa wey waa aqsa alxalq wasadka bartanka xalqigana cayn iyo xaa baa ka baxaya a ax a ax adnuhuna waa halkan usoo sokaysa hayn iyo khaa weeye a ah markaa hayril maw odhan maysidoo hoos usii riixi maysa dadka qaar baa qaynka muujiya siday isu leeyihiin ayay ka kaxeeyaan adna alxalqi ou iska leeyahy markaa awsatulxalqi bay geeyaan loomana baahna ee waa in la yidhaahdo un aq iyo ah markiiba waad arkaysa aq iyo ah waa wax ragshaandheeyey oo uu isku dubariday oo aanad waxba ka keeni karayn haddaad tidhaahdo waan wadwadayaa balkanaan hoos u riixaya ama hoos usoo dhigaya sucuubad baad kala kulmaysa markiiba adigaaba horeyba ka markhaati furaya saddexdan maqraj inay kala leeyihiin adnaahu caynun haynun khaa-uhaa wa khaa-uhaa hayn iyo khadiisii ayaa ka baxaya idaafaduna waa adna almulaabas wixii aynu xaadda odhan jireen xidhiir hoose oo haynka iyo khaada ka dhexeeya awgeed oo inay isku maqraj yihiina ayuu dee isugu nisbeeyey marar badan baana sida imikaba dee aada arkayso mactuuf bilaa caatifa uu isticmaalaya dee khaa-uhaa wa khaa-uhaa wey daruuratu shicri baana la yidhaahdaa oo waxyaabo badan bay iskaga banaystaan oo dee laga yaabo inaanu nasriga banaanaadeen waxa u ihi marka walqaaf qaafkii halka uu ka baxayo iminka afar maqraj baynu gudubnay saddex xalqiga ah iyo mid jawfka ah ka dhicina la hayso kii markaa waxaynu maraynaa shanaad iyo mawdicii saddexaad jawfkii iyo xalqigii baynu ka soo baxnay mawdicii saddexaad ugu makhaarista badnaana waynu marayn walqaafu qaafkii aqsa lisaan casab carabka halka ugu hooseysa ayuu ka baxaa fawqu oo sidii markaa xagga korena ah ila alfawq macnaha waxa uu ka baxaya aqsa lisaani maca maa yaliihi min alxanaki alaclaa carabka halkiisa hoose iyo wixii la xidhiidhay ee dhan xanaga kore ah aqo aqo inaanu cunaha xaggiisa soka ahaynna waad arkaysaa carabka bartankiisana uu ka shisheeyo aqo aqsa lisaani ayuu carabkii ahaaday fawqu ilaa maa fawqu dhanxanaga korena ku qabo wey oo carabka xaggiisa hoose iyo dhanxanaga xaggiisa hoosumaa la isku qabanaya uma alkaaf kaafkiibaa ku xiga oo asfalu ah wa huwa asfalu waxyaabun baa loo soo qadqadarayaa si ay isugu salaxanto min xayu alcraab kaafkiibaa kusii xiga asfalu wahuwa asfal waana kasoo yaro sokeeya oo aqsa lisaani maca maa yaliihi min alxanaki alaclaa asfal min makraj lkaafi qaliila makraj lkaafku in yar ka sokeeya markaa dee aynu alqaabtii wadnana tii hore jawfiya ayay ahayd lixdii xarafka kalena waxay isku ahayn xalqiya labadana maxaa la yidhahdaa baynu idhi lahwiya waa xuruuftaas xuruufu lahaat bay dee waxay ka baxaan dhanxabaalkaa la yidhaha ilibtiqla agtiisa walwastu bartankii carabka waxaad odhanaysaa waljiimu fi lwasat jiimkii waxa uu ka baxaya carabka bartankiisa iyo washiinu iyo wayaa-u saddexdanna waxaa la ysku yidhahdaa magacyaashooda alxuruuf alshajariya carabka bartankiisa oo ay ka baxaysa awgeed ayaa xuruufu shajariya loogu magacaabay oo carabka bartankiisa ballaadhan bay ka baxaysa walwastu labada eega hadda say isugu yar hagaagaysay iyadoo indho giirgiiran kaa hore manina wasadkii walilwasat waljiimu lilwasat jiimkii waxa uu usugnaaday bartanka ama wajiimun fi lwasat washiinu wayaa-u saddexdaas wayaa marka uu kuleeyahay hamsiybu shicirka awgii u jaray wayaa-u saddexdaasaa wasadka ka baxaya wasatu lisaani maca maa yaliihi min alxanaki alaclaa xanaga kore ya-dani waa goorma waa markaanay ahayn dee xuruuftii madka ay ay iyaaka iyaaka aj ash marka dee waxaa ya-da la siinayaa sifooyinkeeda xagga dambe inoogu iman doona oo sifadaasay ku kala baxayaan jiimkana isku makrajka yihiin haddii sifada laga xumeeyana jiimkay isku darmaan sidaa darteed baad arki doontaa dadka qaaroo qaarkood oo leh ijaaka ijaaka waa sifadii unbay ilan ku kala hadhayeen iyada iyo jiimku nusu saacay halkaasuu inaga dhamaaday wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah halkaa waxaa ku joogay kaafkii iyo xuruufu shajariya oo ku xigta marka waxa uhi wadaadu daadki min xaafati carabka dhinaciisu ka baxaya id waliya adraasa marad markuu gawsaha la xidhiidhsayn min aysara buu ahaaday dhinaca bidix aw yumnaaha ama xaafada dhinaceeda midig halkaa waxa uu ku sheegay daadki oo kollay ku hadalkiisu uu u baahan yahay mubaaraso badan inuu qofku sameeyo markaa waxa uu ka baxayaa buu yidhi carabka dhinaciisa oo xagga gawsaha la xidhiidhsana oo bidixda le ama midigta leh labadaba labada dhinacba waa laga saara xaafatay lisaani maca maa yaliihimaa min aladraas carabka labadiisa dhinac iyo waxyaabaha la xidhiidho oo gawsaha ah sidaa darteed baa waxaa la idhaahdaa in laga saaro dhinaca bidix waa aysaruhaa wa akharu way badan tahay in min al ayman laga saaraana waa acsar maya waa casiir way adagta taa hore way sahlanay tanna waa casiiro way adagta labadoodaba mar keliya in laga wada saaraana waa acsaru min alula ta horey kasii adagta ad ad ad naqas badanna loo yeeli maayo dhug lagaga siin maayo naqaskana waa laga jaraya ad ad midigtana waa ku adag yahay ad ad labadoodaba mar keliya in laga wada saaraa kasii adag od od wala do wala do marka carabkii waxa uu dhex yaalaa gawsaha dhexdooda gawsaha dhexdooda markaa naqaskana la butaacin maaye waa la kantaroolaya isagana waa la hakinaya dhinaca bidix baana had iyo jeer la yskaga bartaa wala do wala do laakin waxaan la doonayn in de carabka caaradiisa inaad usoo kaxayso wala do markaasay xumaanaysa laqbada u fiirsa wabaadu min xaafatihi carabka dhinaciisu ka baxa id waliya alabraas gawsaha kol hadduu la xidhiidho min aysarabu ka ahaaday xagga bidix waa markuu sahlan yahay aw yumnaahaa ama xaafada oo carabka dhinaciisa midig buu ka baxaya keligiibuu halkaa ka baxaa wallaamu laamtiina adnaaha xaafatay lisaan buu ka hadlaya xaafatu lisaan dhinaca carabka xaggiisa soke weeye oo limuntahaaha ee xaafada xaggeeda soka ah macnaha carabka dhinaciisa oo laakiin xaggan soo hore ah al al al carabkii waxaad arkaysaa qaybtan caarada inuu dhanxanaga ku dhegayo ayaad arkaysaa marka wallaamu adnaaha xaafada xaggeeda soko weye oo limuntahaaha caarada ilaa muntahaaha caarada soo hora damiirkani wuxuu noqonayaa un carabka caaradiisa xaafadan uu kuu sheegayo carabka caaradiisa xaafat lisaan darafu lisaan wey darafu lisaan oo ilaa halkan horaa al al maqrajkiisu markaa isagana halkaasuu noqonayaa laamka awalu xaafati lisaani maca maa yaliiha min alxanaki alaclى طarafu lisaani maca maa yaliha min alxanaki alaclى an xanaka korya isagun baa isqabsanaya marka oo weliba de waxa uu leeyahay fuwayqa الضaaxiki والnaab والrubaaciya والhaniya ilkaha xaggooda yar damba ah ilkaha magacyaashaa la ydhaha kuwa qoslay iyo magacyaha iyo rubaaciyada iyo taniyada iyo kuwa xaggooda dambe al al al ilkaha qoslaya xaggooda dambe oo ilkaha afar qaybooda qofku imise ilig buu leeyahay laba iyo soddonka afar qaybooda markaa qayb waxaa la yidhaahdaa foollo qaybna waxaa la yidhaha oo kuwaas de waa waa foolasha ad garanayso kuwa kor iyo kuwa hoos qaybina waxa weeye dhoollo xagga gawsaha qaarkood waxaa la yidhaahdaa de iyagoo adoraas isku wada ah oo isla wada gowsoo dee labaatana dawaaxik dawaaxin nawaajid magacyaashaasay leeyihin marka dawaaxigtu waa afarta micyaha soo xiga horta dee dhoolihii waxaa kuu xiga ayaan kaa soo dhaafina anyaab micyo marka waxaa kusii xiga dawaaxik gawsaha la yidhaahdo waxaa kusii xiga iyagana dawaaxin kuwa ridqayaasha ah hada iyo jeer lagaba yaabo qofka inaanay ka dhicin saddexda bartanka wey kuwa u dambeeya midhmidhka u dambeeyana waa nawaajid cadduu calayha binnawaajid gawsdambeedka haddii la geliyo adoo hadlayaa baan ka soo baxaynba ee iskaga jiri karaya laamkii halkaasuu ku sheegay balufirs markaa laamka iyo nuunka iyo ra-da saddexdanoo isagu isku xidhiidhiyey midba maqraj gaarana uu ka dhigay culimada qaarkood isku maqraj bay ka dhigaan isku maqraj keliya oo de waxaad arkaysaa inay aada isugu yar dhodhow yihin sidii kaafkii ay isugu dhawaayeen qaaf saddexdana way isku dhow yihin marka waxa uhi wanuunu nuunkii min darafihi darafka carabka ijcaluu yeela darafka oo taxtu ka yaro sokeeya carabka halkii kaa horeynu soo sheegnay laamka halkiisa ijcaluuha ayuha alquraa taxta allaami qaliila waa nuunkii an an macnaha taxtuda waa ka yar sokeeya an an waa darafu lisaani maca maa yalihi min alxanaki alaclaa qaliila min makraj taxtu qaliila min makraj illam wanuunu ijcaluu yeela min darafihi carabka caaradiisoo taxtu taxta allaam qaliila laamta halkeedii in yar un ka sokaysi wey labaduba darafkiiyo lexanagii ka baxaane bal dib uga soo yardhig al al bay haytaa hore al al laakin tani waa an an dib usoo yar noqday carabka wara-u ra-diina yudaaniih wax kale kuuma hayo on kaga saaray ee uu yidhi nuunkuu ku yar dhow yahay adkhalu wa huwa adkhalu lidahri laakiin waxaad yar moodaysaa inuu isu yar rogayo xagga dhabarka dhabarkaa uu sheegayaana waa dhabarka carabka ilan wuxuu leeyahay sifadii ahayd maxay inxiraaf oo saasuu carabkii ar ar ar inuu isrogayaad moodaa xagga dhabarka carabka saddexdoodu way isku dhodhow yihiinuun sarafu lisaani maca maa yalihi min alxanaki laclaun bay ka baxayaan waraa-u yudaaniihi waa ku dhow yahay nuunka wa huwa adkhalu lidahrin xagga dhabarka carabka ayuu ku yar dambeeyaa ar ar oo sidii nuunku halkan hore ugu soo urursanaa ar uunu ahaa ee an an la odhanayo kan isaga ar baa la odhanaya xadiir moodaysa carabka inuu dhabarkiisa ku durkayo saddexdaana halkaa ayaynu kaga baxno maxaa la isku yidhaahdaaba in nidhi xuruuf adalqiya xuruuf dalaaqa da way noo imanaysaa waa waa sifooyinka mid gaaran lakin tan dalqiyaada oo dalqu lisaan bay ka baxday macnaha carabka carada carabka caaradiisa wata-u da-dii iyo waddaalu iyo wataa-un saddexdaas minhu bay ka ahaadeen carabka caaradiisa minhu ay min طarafi lisaani iyo wa min culya athanaaya ilkaha kore salkooda intaa u qadar waxaad usoo qadaraysaa wa min usuuli culya athanaaya ilkaha kore salkooda saddexdan xaraf waxaa la isku idhaahdaa xuruuf annatuciya markaa takhruju lisaan takhruju min طarafi lisaani maca maa yalihi min usuuli hanaaya alculya ad ad ad day makrajkiisa kaga mid noqdeen dee sifadii way kala tegayaan oo sifooyinka hadhow aad arki doonta iyagoo kala baydhay ad ad ad wata-u waddaalu wataa-un hamsaha shicirkuu gooye minhu carabka caaradiisay ka ahaadeen iyo wa min culya sanaaya daahirkan korka loo eego ilkaha kore ayay noqonayaan laakiin ilkaha kore ma ahoo laguma qabto ilkaha kore oo dee ad iyo lama idhaha kuwaas way dambeeyaan waa carabka waa ilkaha kore salkooda ad ad ad salkooda wey oo way ka sokeeyaana garo saddexdii hore nuunkii ra-dii laamkii kuwaas waxay ahaayeen dee dhanxanaga laakiin kuwana way ka sokeen salka ilkaha ay qabsanayaan siraata aladiina siraata aladiina salka ilkaha wasafiiru xuruufu safiir ama xuruufu lasliya labada waa la idhaahay bisiin mustakinun ay mustaqirun waxa uu ku sugan yahay minhu carabka caaradiisa iyo wa min fawqi athanaaya sufla iyo ilkaha kore guudkooda waxay ka baxaan xuruuftanna waxaa la yidhaha xuruufu safiir xuruufta foorida wey oo dee qofkii inuu ari wadaa la moodayaa markuu siinkii sheegay amaba ayaxtaaqaya ad kan kale safiirtiina waxaa isagana la moodayaa suradka codkiisa macnaha shimbirtaa yar baashan kalena aziizan ka aziizi naxli bay leedahay la yidhaahdo azay waa shinida codkeeda oo kale safiir baad waa calaa kuya xaal la isku yidhahdaa sifadoodaasaa ah taa noogu iman doonta xagga sifadaa gaarkaa bay leeyihin saddexdoodana waxay ka baxayaan min bayn a min bayni طaraf الlisaan wa min bayn usuuli الhanaaya wa min bayn الthanaaya alculya wasufla saddexdooda dhexdooday ka baxayn saddexda dhexdooda carabkii ilkii kore iyo iyo ilkii hoose iyo carabka dhexdooda waa saddexdaa dhexdooda midna taaban mayso ash ash az az as as sifooyinku may ku kala tegi doonaan qaarna ha wadaageen laakin waa saddexdaa dhexdooda marka halkan uu yidhi minhu carabka caaradiisa iyo wa min fawqi sanaayo sufla ilkaha hoose dushooda waxaa iyaduna uwehelisa walculya in la ydhaha shicirkii waxba u qaadi waaye min fawqi thanaaya sufla walculya min bayni baa ka wanaagsaneed siduu shaatibiyadu odhanaya wa minhu wa min bayni athanaaya halaathatu minhu min طرف اللسان wa min bayn التناaya ثaلaaثة طرفka lisaanka iyo iyo ilkaha dhexdooda saddex baa ka baxa unbu isagu iska yih marka min bayn التناaya foolasha foolashii kore iyo kuwa hoose iyo carabka dhexdooda saddexdaas oo sida hadda isu dul saaran ile kana uu kusoo dhex jiraa ilkiina way isku soo jeedaane marka asuflaadani waxba inuu maaragtay ku qaydamayeen oo ilkaha hoose dushoodu ka baxayaa muse kuwii kale hoostoodana waa ku jiraa marka wa wadhaa- wadhaalu iyo wafaa'un saddexdaa erayna lilculyaa ayay usugnaadeen kuwa kore ilkaha kore min tarafayhimaa ayay ka baxayaan ilkaha kore caaradooda iyo carabka caaradiisa waxa uu ku yihi tha iyo thaal iyo taa saddexdaas carabka caaradiisa iyo ilkaha kore caaradooda unisasaar waxaa kala duwayana sifadiidii qaarkood mufakam bay noqon doonaan qaarkood munfatix sifo qawiyay yeelan doonaan qaarna sifo daciifa iyadoo isku meesha ay ka wada baxaanba inaan isku colahayn markaa min darafayhima damiirkaa labadaa waxaad u celinaysaa ilkaha kore iyo carabka caaradiisa min darafayhima carabka caaradiisa iyo ilkaha kore ab ab af af af markiiba way kala baydheen wadaaniyat calayhim dilaaluha wadullilat wadaaniyat calayhim dilaaluha diwaaqo wadullilat dee waa inaad ka doodaa marka wadullilat iyo dilaaluha labadaas waa inay isku xigaan haddana waa in dee midba sidiisii gaarkahay looga halkaana waxaynu ku dhaafnay xuruuf allahawiya halkaasaynu kaga baxnay tobankii xaraf tobankii makraja lisaanka uu lahaa bal hadda markaad ufiirsato waxa weeye saddex saddex bay intan dambe isu daba socotaa xuruufu lahwiya iyo xuruufu safiil iyo xuruufu nadciya iyo xuruuful saddex meelood oo min saddexa weeye halkaas oo maydha iyo xuruuf dalqiya addalqiya qaanuunkii iyo laamkii iyo ra-di waa afar meeloodoo min saddex markaa dib aad dib baad usii dhigaysaa oo iyadana saddexdii shajariyadana ku dar ee carabka bartankiisa ahaa saddex af waxay noqdeen afar meelood oo mee shan meelood oo min saddex shan iyo toban dabeetana waxaa intii kale waa mid mid daadkii kan kale isaguna kaafkii iyo qaafkii shan iyo toban loo geeyay saddex sideed iyo tobankii xaraf iyo tobankii maqraj baad halkaa ku haysataa laga soo bilaabo kaaf qaafka ilaa laga soo gaadho xuruuf allafwiya marka allafwiya waxaa loogu magacaabay kuwa imika aynu marayno dee waa kuwii ciridka unbay ka dhiganta nisbatun ila lufa waa laxam waa halkaas ciridka labadii maqraja debnahaynu u galnay wa min bayni shafaq debinta beerkeeda falfaa-u baa ahaatay falfaa-u fa'dii min bayni min batni shafaq debinta beerkeeda wey maca atraafi athanaaya almushrifa foolasha soo baxsan carab caaradooda iyadoo lagu qabanayo foolashaadu waa laba qayboodoo mar walaad afka kala qaadaba qaar baa soo baxsan oo sidaadaad afka u kala qaada in yarba eed muusootaba kuwii mushrifada ahaa waa kuwe waa kuwa sare markiiba iyagaa soo baxaya oo muuqanaya athanaaya almushrifa foolasha soo muuqda iyo wuxuuna isa saaraysaa debinta hoose beerkeeda debinta wuu iska idlaaqo mu odhanin debinta hoose waayo ta kale dee maba suuroobaysa in ilka lagu qabto inaad isku qabato ilkaha hoose iyo debinta kore dee wax kaa suuroobayaba maabaad ku xiiqaysaaba haddaad tidhahdo waan isku qabanayaa ta hoose iyo ilkaha kore ma suuroobayso macnaha cafwan waxaan dee leeyahayn debinta kore iyo ilkaha hoose bay isweydaaranayaan qolka laakin kuwa isqabsan karaya waa debinta hoose iyo iyo ilkaha kore un ayaa isqabsan karaya marka fa'dii baa halkaa ka baxaysa af af af waa hal makraj oo ay keligeed iska leedahay lishafatayni labada dibnood alwaawu wa baaun wa miimun saddexdaasaa ka wada baxay iyagu ba'da iyo miimka iyo waaw saddexaasi waxay ka baxaan min bayn ashafatayn labana waa binطibaaq sidii dee iska macruufka ahayd eed ogeyd midina wa waa binfitaax aw aw aw binfitaax labada kalena ab am binطibaaq wey lishafatayni alwaawu baa usugnaaday wa baaun oo miimu wagunnatun makrajuha alkhayshum wagunnatun baasha magacaa la idhaahdo sanka hadalka makrajuhaa meesha ay ka baxda alkhayshum wey bacaraarka una haddaad doonayso lagu idhahdo xarafkaasi qunna miim mushadada maca qunna nuun mushadada maca qunna idqaam maca alqunna sanka hadal un weeye isaga waa in ma suuroobaysaa haddii matala ay dhacdo inaad qabato sanka oo dabeetana aad tidhaahdo waan hadlayaa ma hadli karaysa min aljin sanka kol haddaad qabato ma soo baxayso laakiin afka haddii la qabto way soo bixi karaysa ay iska suuroobaysaa markaa min bacd min bacd debni baaba in yar isku jiraba marka codkeedu wuxuu ka soconayaa sanka maalinta haddii aad cabursan tahay oo aad dee turisan tahay way adagti si aad ugu hadasho xarafta wa gunnatun shayga gunnada la yidhaahdo waa dee sifa ay iska yeesheen xuruuftii maqrajuha alkhayshum waa bacraarka bacraarkaasi kusoo boodaya sifaadkii baynu halkan ka gelaynaa makhaarijtii markaynu halkaa kusoo dhaafno markaa sifaadku dee iyaguna waa toddobiyo toban sida uu kuu sheegi doono tobanku maca dib bay leeyihin waa shan iyo shan iska hor jeeda shan iyo shan iska hor jeeda makhaarij waxaan leeyahay kuwa kalena toddobada kalena waa bilaa dib dee sifo yaroo bayniye la idhaahdo ayaa iyaduna soo bixi doona oo laba kasoo dhex bixi wuxuu samaynayaa haddaba si aada u urursan matal kitaabkaagii hore intaad iska qaadato ee sifaadka ka hadlaya ee mulakhaska ayaa dabeetana kan u eegaysa markaasuu kaasina kuu basdinaya kana kuu ururinaya nuhira lilfahmi wa nudima lilxifdi baa marka horeba layihi waxaa nadmi looga dhigaa fanniga si loo xafido oo loo liqo natrina waxaa looga dhigaa si loo fahmo marka haddaad natrina ku akrisato sharaxa qaadato nadmigiina ku akrisato kana wuu kuu ijaazinaya kana wuu kuu idaaxinaya idan way iskabaya bal waxaad arki doontaa shantii isku bidka ahayd siduu usoo haldhablaynayo usoo ururinayo oo marka had iyo jeer qofka mujawidka waa daruuri inuu kanoo kale xafisan yahay gaar ahaan ibnu jisali labada sife ee isku bidkaa taxruufteedu ay yar tahay buu ururinaya intaa wixii kasoo hadhayna waa tii ka horjeeday sifaatuhaa haddaba xuruufta sifooyinkeedii waxa weeye jahrun wa rikhwun mustafilun munfatixun musmatatun wa didda qul sifaatuhaa xuruufta sifooyinkeedii jahru waa jari iyo wa rikhwun rakhaawa mustafilun istifaal munfatixun infitaax musmatatun alismaat waa imisa halkani wadidda dee shantii kasoo horjeedayna qul ku dhawaaq bu ha isku dhibin adigu un dee sheeg bu ihi shanta ka horjeedana wadidda didda haadihi alkhamsa qulhaa ku dhawaaq maxaa ka horjeeda jahri hamsi baa ka horjeeda rakhaawna shidda اlاstifaal اlisticlaal alinfitaax alidlaaq yahaa alismaat maxaa infitaax iyo intibaaq alismaat alidlaaq waaya intiiba saasay noqdeen marka waxa uu kolkaa isu diyaarinaya inuu dabeetana soo ururiyo kuwa xuruuftoodu ay yar tahay tobankan shan iyo shan isaga hor jeeda ayaa uu dhinacay kolba ka yar yihiin buu ka ururin doona hala yaabin hadduu kuwii hore weydaana marka waxaa looga jeedaa didiyadanna dee xarafkii waxa uu qaadanaya labadan sifa iska horjeeda labada marnaba ma wada qaadan karayo laakiin mid unbuu qaadanaya tobankii sifa halkaasaa loo daadinaya markaasaynu xaraf dhegta soo qabanaynaa xuruufta ka mid a kolkaa intuu tobankoodaba sidaa u galo ayuu mid qaadanaya didkiisuu ka tegaya haddana mid kale u qaadanaya didkiisuu ka tegaya haddana saasuu u wadaya waynu kolka dambe aynu ku eegi mahmuusuha haddaba xuruufta kuweeda hamsada lihi waa toban xaraf mahmuusuhaa faxasahu shaqsun sakata xuruufta kuwa la hamseeya hamsiga sifada laydhaa la siiya waaba intaabeeda jeebkuu ku rido faxasahu shaqsun sakata waxyaabaha kollay dee ay wax ku jamciyaan sida calamka iskaga yaro dhowi markaa milka muhimadooda waa in dee la qaato uun iyaga oo uruursan marna macna waa laga yaabaa in laga yar fahmi karo marna wax looga jeedaba aanad horaba u fahmaynba laakin dee in xuruufta laga wariyo faxasahu shaksun ninkii hebel qof baa tirtirsiyey iska dheh oo khayrka ku tirtirsiyey sakata fa sakata dabeedna waa aamusay markii uu dee macsiyadii ka nahay war bal iska daa ayuu dee ka aamusay markaa waa toban idan tobankaa xaraf in aanay yeelanaynin sifadii hamsiga ka hor jeeday ogow oo maxay ahayd aljahru jahrigii halkan uu goorta dhaweyd kusoo sheegay tobankan xarafha ku daalin ma yeeshaan xuruuftu dee sideed iyo labaatan hadday adama sagaal iyo labaatan dhinaca ay u yar tahay waa xagga hamsiga oo toban qaadanaya xaggay u badan tahayna oo xagga jahriga oo dabeed xaggii badnayd bu iska daaya shadiiduhaa kuwa la shideeye sifada shidadaa la siiyaa lafdu ajid qatin bakat ajidu qatin bakat waa ta noocaasa wey iyaduna maxay noqotay waa imise xaraf iyaguna thamaniya sideeddaa xaraf dee labaatankii kale maxay noqdeen ashidda hadday kuwa noqdeen alrakhawa kolka ajidu waan helayaa qatin taa la yidhaahdo ama qof ha ahaado ama wax kale bakat iyadoo oyday un baa ku arkay waay marka sifadaa shadiidada ah ashidada la ydhaha culus sifooyinka adag uu ku sheegi doono ayay markaa iska leeyihiin sideedan sifada ka hor jeeda ee ah rakhaawada ee debacsan sifooyinka daciifka ah ka mid a ayay yeelanayaan xuruufta labaatankii soo hadhay waay wa bayna rikhwin washadiidi lincumar sifadanina waxa ay udhaxaysaa labadan imika aynu soo maray ashidda waalrakhawa labadaa sifo waxaa udhaxeeya saddex shantan markaa shan meela iyo sideed meela saddex iyo toban maxaa hadhay marka shan iyo toban shan iyo tobankaasaa ku hadhaya rakhaawada wa bayna rikhwin washadiidi lincumar unbaad xusuusanaysa bayniyada haddaad doonayso oo labadan sifay udhaxeeyaan marka had iyo jeer aada raggu u dhadhamiyey aladiina xararuu kuwii aada u taxriiriyay kolkay aada u dhadhamiyeen labadan ay udhaxaysaa rakhaawada iyo shidada wa sabcu culuwin khusa dahdin qib xusir wa sabcu culwin isticlahaa toddobadiisu khusa dakdin qib waa intaa bal waayo adba garo wax looga jeedo waa lagu ururiyey xarfuun baa lagu ururiyey waa toddobada xarafa xasuuda khusoo dakdin buul cidhiidhiya deg bay odhan jireen qib oo dugsiya laakiin dee waa laga yaabaa in qolada nuxaad aanay nabadgelinin mid hoos daban iyo mid reeban oo dabeetana ay raadinayaan wax hoos daba iyo iyo waxa reebay ay raadinayaan marka hadda ninkii la murmi karayun baa ku macnay toddobada xarafta xarfu isticliina iyaguna waa ka waa sifooyinka qawigaa bay ku darnay iminka markaa maxaad aragtay hamsi iyo iyo jahri wuxuu sheegay hamsigi waa ko waaya waxaa kaloo uu sheegay shiddo iyo rakhawa shiddadii buu soo sheegay iyo beniyadii waa laba xuruufu listiclaa iyo istifaal isticlaabigii buu sheegay markaa saddex baynu marayna saddex haddaynu sheegnay saddexna way ka hor jeedaan dee way macnaheedu waa lix marka waxaad eegtaa un laba lagu jamciyo iyagana oo laba kalena ka hoos jee ka hor jeedaan والساد سات طاء طاء مطبقة وفرا من لب الحروف المذلقة ولنتا اسكو حريرياك مصاحبنا كمد والساد بات طاء طاء مطبقة قفكين يكاك العرطة لغيار أفر تا حرف أفر تبوي اسكو حيقات تابر كيس انت نوا مطبقة وحروف الإطباق marka sideed iyo labaatankii afartan laga soo jaro maxaa soo hadhaya ama sagaal iyo labaatan ba dheh shan iyo labaatanka kale waxay ku jiraan alinfitaax waa infitaaxaasi qaadanaya kuwan dee debnaha waa in la isu keena marka nawcama oo siinka iyo shaadkaba waa la kala saaray mid soomaaliya o gabi sifadan baa lagu kala saaray as debnaha la iskuma qabanayo iska yarka kaceen laakin as way isku soo cararayaan as kana way kala cararayaan ihdina asiraata almustaqiim ihdina asiraata almus siraa markaa dabniil la isku qaban maayo lakin haddana si toos ayuun baad arkaysaa iyadii oo afkii uu soo ururay kan kalena uu sii kala kacay as as wafira ka carar min lubbin mid caqli badan dheh yuu ku naafaynayna haddaa isqabataan kaasina intaasina waxa weeye alxuruufu lmudlaqa xuruufu lidlaaq waa kuwaa wey xuruufu lidlaaqna kuwaasay noqdeen waaya marka halkaasay ku dhamaadeen kuwii didka lahaa toddobadii kale ayaa hadhaya iyagu aan didka lahayn dee intaasay inoogu jooga wallaha